بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب الوصايا وباب كاللبائي اللباتن باب الوصايا أه وعن كل حجرني كتاب البيوع حيالا مركا baabka saddex iyo labaatan weeye baabul wafaaya marka waxyaalo badan oo la xiriira qofka oo dhan maalka iyo sida loo qaadanayo oo dhan buu ku wada keenayaa alwasaaya waa jamcu wasiya wasiyaduna waa dardaaran qofki in wax loo dardaarmo ayaa la yidhahdaa wasiya allah baa waxa uu yihi kutiba calaykum idaa xadara axadukum axadukum almowt idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalideyni walaqrabiin wasiya markaa waa maal qofku thuluth baa loo ogol yahay maalkiisa saddex meelood meel inuu sadaqaysto ayaa loo ogol yahay oo uu dardaarmo laakiin cidda loo dardaarmayo cidda dhaxalka wax ku leh ma aha oo xadiid baa sugnaaday nabiga calayhi salaatu salaam uu yihi laa wasiyata liwaaritin in allaha acdaa kula dii xaqin xaqa laa wasiyata liwaaris marka aayaddu markii hore waaridka iyada ku daday waa intaan aayaatu miraas soo degin marka wasiyadu waxaa la siinayaa waa sadaqa lagu sadaqaysanayo cidaan dhaxalka waxba ku lahayn ama markaa ha noqdeen qaraabo ama yayna noqon ama qofku saaxiibkii hau ha u wasiyoodo ha u dardaarmo ama cid kale qaraabaha noqdeen ama yay noqon shardi ma ah waa inayna dhaxalka waxba ku lahayn waa mashruuc marka waana min maxaasin alislaam waxyaalaha wanaagga islaamku keena bay ka mid tahay xadiidka laba boqol iyo sagaashan alxadiidu tiscuun bacda almi'atayn laba boqol iyo sagaashan can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma cabdullahi bni cumar waxa uu yihi ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal rasuulka ilaahi waxa uu yihi maa xaqu mri'in muslim maa xaqu mri'in muslimin qof muslima uma wanaagsanaa oo macnaha ma aha xaqiisa qofka muslimkaa lahu shay-un yuusii fiihi uu dardaarmaayo shay uu u sugan yahay inuu dardaarmo uma habboona yabiitu inuu baryo laylatan hamayn aw laylatayn ama laba hamayn ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindahu ilaa wasiyadiisii oo qoran inuu haysto ayaa la raba oo agtiisa taa marka nebigu wuxuu yidhi maa xaqu mri'in muslimin qof muslima macnaha xaq uma leh umana haboono wey lahu shay-un yuusii fiihi uu markaas u sugnaatay wax uu dardaarmaayo yabitu inuu baryo laylatan aw laylatayn ama laba hamayn ama hamayn ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindi ilaa waxaa la rabaa wasiyadiisi inay qoran tahay oo agtiisa taalo qaala zaada imaamu muslim waxa uu ku ziyaadiyey qaala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar baa wuxuu yidhi fa wallahi ilaahay baan ku dhaartaye maa marat calaya layla hamayn ima soo marin mundu samictu rasuula allahi sala allahu alay slam yaquulu dalik rasuulka ilaahay oo ereygaa dhahaya maalintii aan maqle laga bilaabo mundu waa xilligii laga soo bilaabo ilaa wawasiyatii haddii aan rababa inaan dardaarmo cindii agteyda unbay taalla oo waan dardaarmi jiray hameen walba mar walba waan qori jiray wax walba oo wasiyaa waan dardaarmay xadiidkani marka waxa uu caddaynayaa qofka muslimka aadaabta laga raba inay tahay haddii uu doonayo wasiye iyo dardaaran inuu dardaarmo soomaalidu waxay moodaan qofku hadduu dardaarmo inuu dhimanayo waa khalad dardaaranku geeri ma keeno qofku inuu dardaarmo isaga u fiican tahay laba waxyaalood baa marka loo qaybayaa dardaaranka wax qofka isaga lagu leeyahay oo xaq ah deyn lagu leeyahay ammaano loo dhiibtay wixii markaas isaga waajib ku ah inuu qoro oo ka dardaarmo waa waajib waayo deynta lagu leeyahay haddaadan caddaynin hadhowa ku dhimata khatarwa amaa middan kale oo ah qofku xoolihiisa cidduu ku sadaqaynayo inuu sii dardaarmo taas waa mustaxab waa sunne marka xadiidka waxaa laga faa'idayaa mashruuciyat lwasiya inay bannaan tahay wasiyadu waana ijmac alculamaa culamadu dhan waa ogol yihiin aayadda qur-aankaana waa caddaysay xadiiskana waa cadday laba qayb laba qaybood bayna uqaybsamaysaa ay yidhahdeen culamadu mustaxab wawaajib mustaxaba wax ah iyo wax waajiba tan waajibka ah oo mustaxabada ah waa wixii la sadaqaysanayo tan waajibkaana waa xuquuqda qofka isaga lagu leeyahay waajibka ku ah inuu caddeeyo mashru waxaynu kaloo ka faa'idaynaa mashruuciyat almubaadara sida cabdullahi ibn cumar ugu da ugu dadaalay oo ugu dardaaray oo ugu dadaalay oo durba uu u dardaarmay afar waxaan ka faa'idaynaa ana almukatabata ana alkitaabata almacruufa qofka fartiisii haddii la yaqaano ama buuggiisii iyo wixiisii la yaqiina laga helo qoraal uu caddaynaayo qofkaasaa xaqa igu leh waa lagu dhaqmayaa la odhan maayo qofkii xaqa lahaa keen markhaantiyaal ama ku dhaaro la odhan mayo leanno tanaa markhaanti ku filan sayid ashuhadaa le waa iqraar qofkii isagaa isku qiray warka waxa aynu kale oo ka qaadanaynaa xadiidka inay arrintaa wanaagsantaha loo dego fadliga cabdullahi ibni cumar uu leeyahay ayaynu ka qaadanaynaa maadaama uu saa ugu degdegayey ku camalfalka xadiidka nabiga ku camalfalay alxadiid alxaadi wa tiscuun bacda almi'atayn laba boqol iyo sagaashan iyo ko can sacd bni abi waqaas radia allahu canhu qaala waxa uu yihi waa saxaabi jaliila oo waxa weeye muhaajira qaala waxau yidhi jaa-anii waxaa ii yimid rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay waa xajatulwadaac yacuudunii isoo booqanayey caama xajati alwadaac sanadkii xajatulwadaac oo nebigu sagootinayey dadka oo ugu dambeysay ayuu waxa weye sacd ibn abi waqaas maka iyagoo la joogo xanuunsaday markuu xanuunsaday oo aada u xanuunsaday ayaa nebigu soo booqday oo xanuunkii isagoo meeshiis jooga ugu yib qaala waxa uu yidhi marka jaa-ani rasuulu llahi sal sl rsulka ilah baa iyimid yacuudun isoo booqanaaya caama xajat alwadaac sanadka xajat alwadaac min wajacin xanuun buu iga soo booqanayay wajacu min wajcin wajacin wajacu waxa weye marka waa xanuunka wey ishtadda bi igu adkaaday xanuun igu adkaaday oo aad aan u xanuunsaday ayuu iga soo booqanay faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad balaga bii min alwajaci maa tara qad waxaa xaqiiqaa balaga inuu iga gaaray bii aniga xaggayga min alwajaci xanuunku maa taraa ay aladi taraa kaad arkaysid saanu xanuunsanahay waad ujeedaa wa ana duu maalin ana waxaan ahay nin maal u saaxiiba ay saaxibu maalin duudaani waa tii saaxiibnimado wa ana duu maalin ee waxaan ahay nin maal le oo maalqabeena walaa yarituni ima dhaxlaayo ilaa ibnatun hal gabar unbaa dhaxlaysa markaas uu sacad hadlaayo caruur waxa uu keleeyahay hal gabar hal inan ou dhalay baa joogtay bes waxay dhaxlaayo male buu yihi ilaa gabadha mooye afa atasadaqu laakiin mar ka dambe ilaahay oolaadu siiyo muddo badan buu noolaa afa atasadaqu ma sadaqaystaa oo ma dardaarmaa waa intaasoo xanuunkaan u dhintaaye bithulutsay maali maalkayga inta saddex u qaybiya laba meelood ma sadaqaystaa thuluth iyo thuluth la isku daray baa layaha thulutsay saddex meelood laba meelood ma sadaqaystaa qaala nabigu wuxuu yihi laa maya ha sadaqaysanin ha sadaqaysanin waayo dee thulutsay maal markaad sadaqaysid waa wax badan qaala waxau yihi qultu waxaan ku yidhi fashatru bar ma sadaqaystaa marka oo laba meel inta u qaybiyo meel ma sadaqaystaa meelna ma uga taga wax markii laba meelood loo qaybiyaa badan ma markaas waritadii u badan oo ma yareeyaa marka sadaqadiiyo maalkayga inta kala baro boqol kiiba konton ma sadaqaysta ya rasuul allah qaala waxau yihi nabigu laa maya ha sadaqaysani qultu waxaan ku yidhi buu yidhi fathulus ka waran marka saddex meelooda meel ma sadaqaystaa oo laba meeloodna ka taga qaala waxa uu yidhi markaa nabigu athuluth ay nacam ha thuluth waa sadaqaysan kartaa weya macnuhu wathuluthu kathiir waana badan yah ha waa badan yah marka thuluth waa jaa-is oo marka athuluth meeshu nabigu ka yidhi ay jaa-is thuluth waa banaan yahay laakin wathuluthu kathiir waa badan yah oo boqol kiiba soddon markaad sadaqaysatid waa badan tahay maalkaagii o dhan qaala markaasuu nabigu ugu cileeyo u sheego waxa uu ku yidhi innaka adigu intadara inaad ka tegtid intadar maal intadar awla waladaka inaad ka tegtid warasataka wey intadara inaad ka tegtid intadara inaad ka tegtid warasataka warasadaada dadka ku dhaxlaaya aqniyaa-a iyagoo xoola haysta walow gaba keliya ha noqotee khayrun ayaa ka khayr badan intadara inaad ka tegtid intadara inaad ka tegtid intadarahum inaad ka tegtid caalatan iyagoo cayr ah yatakafafuuna annaasa dadka gacmaha u hoorsanaya dadka baryay marka inaka adigu intadara inaad ka tegtid warasataka dadkii ku dhexlaaya aqniyaa-a oo xoolo haysta khayrun taasaa kaaga khayr badan iyagana u khayr badan min an tadarahum inaad ka tegtid caalatan iyagoo cayr ah yatakafafuuna annaasa dadka baryaaya marka sidaa daraaddeed u daa ilmaha iyo warasada waxa weeye xoolaha wa inaka adigu kabacdihu markaa nebigu wuxuu u ishaaray sacad inuu waxa weeye xanuunkaan u dhimanaynin arrin sarbiyada uu ka fahmayo ayuu u sheegay oo waxa weeye uu baaqi noqon doono ayuu ka fahmay sariix kuma aha laakin uu ka fahmay qaala markaasuu nebigu waxa uu yidhi wa inaka adigu lan tukla lan tunfaqa may marka hore waxa uu sheegay maalka waxa uu bixinaayo ajarka iyo wanaagga uu ka helaayo oo macnaha uu sarbiirtana taasi ugu fahmay wa inaka adigu lan tunfaqa ma bixisid lan tunfaqa ma bixisid nafaqata nafaqo nafaqada waxaa la yihahdaa wixii reerka iyo lagu biilo oo la sadaqeeyo oo ilmaha lagu koriyo tabtaqii aada ku raadinaysid nafaqadaa aad bixisay iyo xoolahaas aad bixisay aad ku doonaysid bihaa wajha allah wejiga ilaahay aad ku doonaysid ay ilaahay raalli ahaanshihiisa aad ku doonaysid ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajarsiinayaa halkaan marka waa muhiim nafaqada dadka lagu biirayo biilka nafaqada la bixinayo waa ajar iyo sadaqa qofkii u soconaaya inuu ku dadaalo oo niyo saxiixa la yimaado xataa buu yidhi wax kaleba iska daaye xataa maa tajcalu waxa aad ka yeelaysid ay aladi tajcalu fii fi imra'atika fii waa gu waxa weeye gudaha fi imra'atika afka xaaskaaga ay waxaa laga wadaa luqmada ay xaaskaagu cunayso oo waxa weye wax walba oo xaaskaagu cunayso ood ku biilaysid ajar baad ka helaysaa ilmihii ajar baad ka helaysaa kulli cid walba saasaad ajar uga helaysaa marka ajar iyo wanaag fara badan baad ka helaysaa waxa aad bixinaysid oo dhan waay ilay sadaquu rabay awl inuu bixiyo soo ma tanaad ba sadaqa ka helaysa qaala waxau yihi faqultu waxaan ku yidhi halkaasuu ka fahmay marka inuusan u dhimanayn xanuunkaan yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ukhallafu ukhallafu bacda asxaabii ma lay dib dhigayaa saxaabadayda ka bacdi macnaha m muddo badan baan noolaanayaayo saxaabadayda miyaan ka dambaynayaa ma cumri dheer baan helaya halkaas ka fahmay leannahu nafaqada wuxuu nabigu ka hadlayaa hadda kadib wixii aad wax nafaqaysid xaaskaaga waxaas kulli ajar baad ka helaysaa marka halkaasuu ka gartay inuunan u dhimanaynin xanuunkan oo nebigu u ishaaray inuu noolaanayo kaasuu yidhi ukhallafu ma layga dibdhigayaa oo cumri dheer baa noolaanayaa bacda asxaabii saxaabadeyda kabacdi raggii aan saaxiibada ahayn oo saxaabadii miyaan ka dambaynaya wuugama jawaabin marka nebigu taa oo ha iyo maya midna ma dhihin laakiin wuxuu tusay arrin kale oo uu ku garanayo inuu cumri dheer noolaanayo sidii bayna noqotay qaala waxau yidhi innaka adigu lan tukhlafa laguma dibdhigo haddii lagu dibdhigo fatacmala aada samaysid camalan camal aada samaysid tabtagii bihaa wajha allah ilahay wejgiisa aad ku raadinaysid ilaa haddaadba samaysidba inta lagu dibdhigo aad camal sii samaysid isdadta waxaad siyaadsanaysaa bihi camalkaa daraja daraja kor lagugu qaadayaa waa rifca iyo kor qaadis macnaha camal kastabaad samaysid saxaabadaada inta aad ka dambaysidba fadli iyo wanaag baa kuusii kordhaaya halkaanu marka aada ugu sii waadixiyey walacallaka waxaad mudantahoo laga yaabaa an tukhallafa in lagu dibdhigo oo waxa weeye aada dib u dhacyo oo aada xayaato dheerayshid xataa yantafica bika aqwaamun ilaa ay dad kugu intifaacaan oo wanaaggaaga ka faa'iidaystaan cilmigaaga iyo jihaadkaaga iyo wanaaggaaga wayudara ayna ku dhibtoodaan bika adiga ay kugu dhibtoodaan oo dhibaato kaala kulmaan aakharuuna kuwa kale sidii bayna noqoto biha aqwaamunta waxaa loo jeedaa xataa yantafica bika aqwaamun muslimiintiibaad ka faa'idaystay sacad ibn abi waqaaso wuxuu ahaa futuuxaadkii kisra boqorkii kisra iyo raggii ciidankii jebiye ninkii watay buu ahaa oo waxa weeye meeshii kisra waxa weeye boqortooyadiisii halkaas futuuxaadkii gurigii madaxtooyada ahayd salaatulfatxi ku tukaday oo halkaa xoolihii halkaa yiilay madaa-in qaybiyey oo jihaad iyo futuuxaad weyn buu soo kordhiyey ilaahay waxa weye uu soo kordhiyey bisababihi waxa weeye gacantiisa ku ugu keena muslimiintii halkaa marka muslimiintii baa fawaa'id badan ka helay jihaadkiisii iyo wanaagiisii iyo geesinimadiisii wanaag buu usoo kordhiyey muslimiintii wa qowluhu wayudara ay kugu dhibtoodaan bika adiga aakharuunna waa gaaladii wey raggii kisra iyo halkaas o dhan baa ku dhibtooday oo boqortooyadoodii o dhan buu cagta mariyey oo waxa weye futuuxaadkii raggii soo eeyey weliba ciidanka ninkii watay buu ahaayo amiirkii halkaa ka ahaa waxa weye xilligii cumar waka markaasuu nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam duceeyey saxaabadoo dhan allahuma allahayow imdi asxaabii ilaahow saxaabadayda waxaad u socodsiisaa amdi asxa amdida asxaabii asxaabadayda waxaad u socodsiisaa hijratuhum hijradoodii ilaahu u socodsii walaa taruddahum ilaahu ha ku celinin calaa acqaabihim ciribtoodii ha u celinin wuxuu ka wadaa marka nebigu maadaama ay ka haajireen maka oo ay ka baxeen nebigu ma jeclayn saxaabadu inay maka inta degaan oo sakan ka dhigtaan ay waxa weye markaa ku dhintaan oo halkaa qofku dee meeshuu joogo unbuu ku dhimanaya ma uu jeclayn leanna hijradiibaa ka joog ka go-aysa oo ka naaqusmaysa marka sidaa daraaddeed ayuu nebigu si cadna u duceeyey saxaabadii oo dhan ilaahu saxaabadeeda makaha ku dirin ayuu nebigu ugu ducaynayaa saddex beri buu u ogolaan jiray markay maka soo galaan inay joogaan kabacdina ka baxaan oo madiina iyo dhulkooda ku noqdaan leanna waa muhaajiriin oo qofku meeshuu beledku uga taga ilaahay darti lama rabo inuu ku noqdo oo dib dambe ugu noqdo ilaa cibaado iyo sidaa mawsim alxaj oo kale mooye laakina alba'isa waa shalayta wey kan hoogay waxa weeye alba'is waa qofka miskiinka laakina alba'is ay almiskiin a fakuluu minha waadcimu alba'isa alfaqir waatu ilahi laha alba'is waa qofka faqiirka ah oo macnaha markaas dhibaatadu hayso marka waxau yihi laakina alba'isa sacad ibn khawla ninka miskiinkaa oo hijradiisii ka naaqustay waa sacad ibn khawla wuxuu marka nebigu ugu calaacalayaa yariu yariu marka nebigu wuxuu ugu calaacalaya ha yariu lahu ayarta yarti lahu ay macnaha rabtiga waxaa la yihahdaa calaacalka qof markuu dhinto lahu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam an maata bimaka marka nabigu waxa u leeyahay miskiinku waa sacd ibni khawla wuxuu leeyahy macnaha ma ma markuu ku dhintay macnaha maka ayuu ku dhintay muhaajir buuna ahaa ilaahay markuu kusoo noqday ayuu markaa maka ku dhintay marka nebigu waxa uu rabay jeclaa inaysan saxaabadiisu maka ku dhiman oo hijradoodii u socoto taasuu markaa uu leeyahay ninkaas ayaa hijradiisii waxa weeye ka naaqustay waka halkaa marka xadiidkan waxa inoo caddeeyey inay wasiyadu ay waxa weye asalkeeda bannaan tahay way bannaan tahay laakiin haddii qofkii uu waxa weeye maaragtay dardaarmaayo inuu dardaarmadaa la rabaa wax macquula oo shareecadu islaam ku ogoshahay marka waxa ugu badan oo qofku maalkiisa uu dardaarmi karo cinda almowt ka hor qofku maalkiisa wuxuu rabaa waa sadaqaysan karaa intuu caafimaadka qabo laakiin mar haddii ay timaado geeri oo istiraado allela waktigaagii baa yimid wuxuu qofku dardaarmi karaa thuluth kama badin karo inuu ka yareeyaana haboon sida xadiidka cabdullahi ibn cabbaas imaan doona marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka istixbaabu ciyaadati lmariid awalan qofka xanuunsan in lasoo booqdo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa jawaazu ikhbaari almariid waxa weeye qofka xanuunsan inuu sheegi karo xanuunka haya iyadoona shalaytan aan iyo calaaca laakiin uu sheegi karo qofkii markaas weydiiyo kale iyo dhakhtarka iyo waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in culummada iyo dadka wanaagsan lala tashado waxaynu kaloo ka faa'ideynaa istixbaab alwasiya waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inaan laga badin karin waxa weeye thuluth waxaynu kaloo ka faa'ideynaa maalka in ilmaha looga tagayo agoonta iyo dadkii waxa weeye dhaxalka lahaa ayaa khayr badan intii waxa weeye dad kale la siin lahaa laba boqol iyo sagaashan iyo labo xadiidka waa alxadiidu athani wtiscuuna bacda almiya waxau yihi can cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma cabdillahi bni cabbaas qaala waxau yihi ana annaasa low ana annaasa qabduu min athuluth ila arubuc faina rasuula allahi sala alla ly slam qaala athuluth wathuluthu kahiir cabdullahi bni cabbaas waxa uu leeyahay wuxuu jeclaystay xilligiisii low ana annaasa dadku haddii ay qaduu hoos uga degaan ha ay ka yareeyaan min athuluthi thuluthka inay ka yareeyaan baa ila fiican buu yidhi oo ay u degaan ila rubuc afar meelood oo meel ha boqol kiiba shan iyo labaatan fa ina rasuula allahi sal l slam qaal athuluth ha waa jaa-is wathuluthu kahiir maadaama uu markuu nebigu yidhi waa badan yahay thuluthku waxa fiican in hoos looga dego oo waxa weeye aan laga yareeyo taasaa wanaagsan marka oo waxa weeye aan laga badinin waxa weye maaragtay in laga yareeyo oo ilaa rubuc ayuu leeyahay cabdullahi ibn cabbaas ilaa rubuc inay ka dhigaan ayaa fiicnaan lahayd taas ayuu ka hadlaya way xadiidka horuu marka la macno yahay inay wanaagsan tahay laakin mubaaxu waxa weeye thuluth thuluth in laga yareeyana waa fiican tahay baabka labaatan iyo afar waxa weye baab lmawari baab lfaraa'id alfaraa'id waa jamcu fariida waxaana laga wadaa halkan almawaariid dhaxalkaa laga wadaa alfaraa'id waa dhaxalka wey miiraasna waa la yihahdaa marka dhaxalka ayaa halkan baabkiisi wey qofkii hadduu dhinto maal buu ka tegey dhaxal baa imaanaya ilaahay baa yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mitlu xaddi lunthayeyni ilaahay baa caddeeyey qaabka loo dhaxlayo iyo waxa weeye adilada kusoo aroortay o dhan aayadahoo dhan allah subxana wa tacaala waa caddeeyey way marka aslulkitaabi kitaabka qur-aanka ah waa aayaddaas sunahana xadiidkan cabdullahi ibni cabbaas oo soo socday iyo axaadiidta kale ijmaaca culimmadana waa ku sugan yahay marka wanaag badan baa ku jira waayo allah waxau yidhi aayaddaa dhaxalka marka ka sheekeeyey laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan fariidata min allah marka waa fariida min allah ilaahay baa maaragtay cadeeyey waa fariida nebiguna saasuu yidhi ina allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqah qof walba ilaahay xaqiisa waa siiyey falaa wasiyata liwaarif qof waxa weeye waaritha oo waxa weeye isagii dhaxal leh oo kitaabka ugu sugan tahay iyo waxa weeye waaris noqonaya ma aha in uu waxa weeye markaas wasiyo loo dardaarmo maaha laakiin laabudda waxaa muhiima sideed ayaa dhaxal yeesha dhaxalku awalan asbaab buu leeyahay asbaab baa jirta la isku dhaxlo mawaanic baana jidha qofka dhaxalka u diida laabudda marka asbaabta iyo mawaanicdaaba in la fahmo wey leanna xadiidta kuma keenin cumduhu laakiin culamadu sharxay ku caddeeyeen awalan labadaa qaybood marka asbaabtiiyo mawaanicda ayaan labadaba sharaxayna asbaabu lmiiraati talaata asbaabta la isku dhaxlaa waa saddex saddex arrimood mid unbaad qofka ku dhaxli kadhaa wax kale oo lagu dhaxlaa ma jiraan saddexdaa mid wax ka baxsan male awalan kan ugu horeeya waxa weeye oo asbaabtaa ugu horeeya waa annasab qofka inaad wada dhalashiyo nasab waa qaraabada nasabku ilaahay baana yidhi ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah min almu'miniina walmuhaajiriin marka waxa weeye asalku waa nasabka wey oo qaraabanimada ah ama aabe iyo hooyo iyo waxay intaa noqoto walaal kii la dhalay calaa kulli xaal ciddaa nasabka ku imaana way imaan doontaa oo waa arki doona marka asalkeeda waxa la isku dhaxlo waa qaraabanimo iyo nasab waa midda koowaad taasaana asal u ah athani waa annikaax waa guur wey in guur yimaado leanno ilaahay baa yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum raggii markiina la hadlayey dumarkiina waxaa la yidhi wala walahunna walahuna rubucu mima taraktum in lam yakun lahum walad waa inoo imaan doontaa marka ninka naagtiisa waa dhaxlaysaa naagtuna ninka waa dhaxlaysaa labadaba ilaah baa kitaabkiisa ku caddeeyey midda saddexaad waxa weeye oo waxa weeye dhaxalku ku yimaado waxa weeye waa alwalaa wala in la helo welihuna waxa uu ku yimaadaa alcitqu waayo xadiis baa ku sugnaaday alwalaau laxmatun ka laxmati nasab weluhu waxa weeye waa nasabnimada oo kale saddexdaas ayuu weluhu ku yimaa ayuu ku yimaadaa dhaxalku marka wax kale oo la isku dhaxlo waxa weeye ma jiraan falaa yakunu sabab sabab kale oo la isku dhaxla ma jiro waa saddexda imaa nasab inaad qofka ku dhexlaysid imaa guur in la isku dhaxlo imaa in la isku dhaxlo waxa weeye maaragtay alwala walilirhi marka mawaanic mawaanic buu leeyahay diida oo qofkii isagoo saddexdaa mid ka mid a helay oo nasabkii helay ama guurkii helay ama weli helay baa haddana loo diidayaa dhaxalkii oona dhaxlaynin oo loo diidayaa mawaanic buu marka leeyahay waxa ugu muhiimsanna iyaduna waa saddex kow midda ugu horeysa waxa weeye waa alqatlu qofkii qofkii uu dhaxli lahaa hadduu dilo wiilkiibaa aabihii dilay ama wiilkiibaa ama ama waxa weye wiilkiibaa walaalkii dilay ama calaa kulli xaal qofkii uu dhaxli lahaa buu dilay waxa weeye qofkaasi dhaxal male faman qatala qofkii dila qofkii uu dhaxli lahaa oo waxa weye amase sabab u noqda bay dheheen culummadu inuu dilo iyadoo wax xaqa jirin uu ku dilayo falaa yarisuhu ma dhaxlayo walow bigayri qasdin bay dheheen culummadu hadduu doono yuu u qasdin oo waxa weeye hadduu doono yuu u qasdina ma dhaxlayo bay dheheen marka labadaa qaybood waxaa loo kala qaaday horta camdan hadduu u dilo qaacidaa jirta culummadu yidhaahdaan man tacajala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofkii wax uu xaq u lahaa soo dedejiya oo yidhaahda allayna waxaan aad durba heshid sida nimankii reer bani israa'iil waxa weeye iyadoon waktigeedii la gaarin qofka ilaahay baad geeridiisa og ina adigu hormaraysid iyo ina isagu hormarayo maxaa u dadejinaysaa aduu waxaa lagu waxaa qofkaa waxa laga xarimayaa wixii uu degdegaya xoolihii u degdegaya waa laga xarimaya leanna isagana qisaas baaba ku ajibaysa waa la dilaya wa ka amaa qofkii hadduunan qasdi u dilin oo waxa weeye ay kama tahay culumadu waxay yidhahaan sadi dharaa'ic qaacido la yidhaahdaa jirta si aynan arrintaasi qof walba hadhow u sheegan oo odhan wallahi kas igama ahayn ayaa baabkaasoo dhan la xiray oo waxa la yidhi qofkii qof uu dhaxli lahaa dila walow khadaaba ha ku dile eh qofkaasi waa ka kaclama ma dhaxlayo laysa lilqaatili shay-un ayaa xadiida imaamu maalig iyo ay werinayaan fi lmuwadda macnaha qofkii mar hadduu qofkii dilay wax dhaxala meesha uma soo istaagayo taasi waa maanic koowaad labo maanica labaad waxa weeye waa addoonnimo o arriq ha addoonnimo wey qofkii uu addoon noqdo qofkii mar hadduu addoon noqdo ma dhaxlayo ciddii uu dhaxalka ku lahaa isagiibaa addoona aabihiisaa xora aabihii xor hadduu yahay ma dhaxlayo leanna isagiibaa addoon noqday addoon hadduu noqdayna waxa weye dee wixii uu dhaxlo iyo wuxuu yeeshaba qofkeelehebaa yeelanaya oo boqorkii maaligiisaa yeelanaya leanna addoon waa mamluuk waxa ma yeesho marka mar haddii addoon uu ku jiro inta uu addoonnimadaa ku jiro waxa weeye dhaxal ma usoo istaagayo saddex waxa weeye ikhtilaafu ddiin sida xadiidka usaama uu caddayn doono ikhtilaafu ddiin kana waa gaal kana waa muslim falaa maaragtay laa laa yarit lkafir almuslim ayaa imaan doonta qof muslima qof gaala ma dhaxlo mid gaalana mid muslima ma dhaxlo walow ama ha isdhaleen ama waxa weye si kalaa ku noqotee khalaas ma isdhaxlayaan saddexdaa marka maanicdaa jidha oo u diida qofka iyo saddexdaa sabab oo qofka wax ku dhaxlo waa lix weeye marka aan kusoo celino saddexda hore waxa weeye asbaabta waa annasab waa wada dhalasho qaraabanimo iyo wax uu ku timid ama adeer ha noqdo ama walaal ha noqdo ama aaba ha noqdo ama kii la dhalay ha noqdo calaa kulli xaal inuu nasab qofka ku dhaxlayo laba waxa weye inuu guur ku dhaxlayo oo waxa weeye zawjanimo timid saddex waa inuu ku dhaxlayo wele oo waxa weye qofkaas uu xoreeyey oo welihiisa leeyahay saddexdaas sababbaa horta ku timaadaa asbaabta dhaxalku saddexda mawaanicna waxa weeye kow midda ugu horeysa waa alqatlu qofki inuu dilo waxa weeye min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil waxa weye waa tu ilahay marka qofkii qof inuu dilo mar hadduu qofkii qofkii dilo waxa weeye dhaxalkiisi iyo wixiis o dhan khalaas waa ka kacwey dhaxal male fi suurati albaqara qisada waxa weye baqara ayaa ku soo aroortay oo waxa weye reer bani israa'iil ayaa nin baa jiray xoola leh carruur ma lahayn wiilal uu adeer ul u yahay baa dhaxli lahaa way degdegsadeen cumri dheer buu gaaray habeenkii dambay dileen markay dileen ayay waxay ku dhex tuureen reero kale ee meeshay deganaayeen subaxdiina kiiska iska waaleen waxay dhahdeen idinkaa dilay adeerkaya hadhow markaa nabiyullahi muusa baa joogay nabiyullahi muusa arrintii loo geeyey waxa weye sac gawraca la yidhi markii sacii la gawracay hilibkiisii lagu dhuftay maydkii wuu noolaaday wiilkana adeerka waay baa dilay buy waa hadlay mucjisa sidaa daraaddeed marka dhaxal male maalintaasaa la xarimay diinteenana waa lagu xarimay dhaxal male qofkii qofka dila taasi waa ko maanica labaad waxa weeye inuu qofkaani isagoo marka ama kasaa ku dila ama yuu ku dila maanica labaad waxa weeye inuu addoon qofkii noqdo addoonnima inay timaado maanica saddexaadna waxa weeye u diidaya waa in ikhtilaafu ddiin diintii in lagu kala duwanaado gaal iyo islaamnimo ay timaado qofna qof muslima yahay qofna qof gaala yahay labadoodii isma dhaxlayaan marka marka kutubta mawaariista ayaa aad loogu caddeeyay dhaxalka arrintaan ku caddahay laakiin hadda waynu iska khulaasaynayna waa dul marayna alxadiid athalith watiscuun bacda almi'atayn laba boqol sagaashan iyo saddex can cabdillaahi bni cabbaas radia allahu canhuma xadiidkan ayaa asal u ah axaadiidta iyo aayadaha aynu sheegi doono cabdillahi bni cabbaas waxa uu yidhi can inabiy sal sla nabiga u ka wariyay qaala inuu nebigu yidhi alxiqu alfaraa'ida alxiquu haleeshiya oo fiya weeye alfaraa'ida waxyaalihii faraa-id waxaa la yihahdaa waxa kitaabka qur-aanka kusoo arooray aabbuhu intaasuu leeyahay hooyadu intaasay leedahay ninku intaasuu leeyahay naantu intaasay leedahay ilmaha markii ay wada dhaxlayaan wiilkii iyo labadii gabdhood isku dhigmaanoo mithlu xad luntayeyn faraa-id baa la yihahda macnaha qofka siiya faraa-ida ciddii kusoo aroortay waa qofkaan casabiye ku dhaxlayn awlaado kale iyagu markay dee casriya ku dhaxlayaan laakiin waarid hooyadii iyo aabihii iyo awowgii iyo ayeeyadii iyo markay dhaxalka soo gelayaan ayaa alxiqu lfaraaida faraaidii baa la siinaya waynu arki doonaa faraaidda waxa loo jeeda biahliha ciddii lahayd siiya famaa baqiya wixii soo hara fa huwa liwlaa rajulin dakar wixii soo hara marka faraaida ka soo hara oo maalka wixii baaqi soo noqda casabiyaa lagu dhaxlaya oo waxa weeye markaas cidda ugu sokaysa qofkaa dhintay ninka ugu sokeeya oo qaraabanimo ugu sokeeya ayaa yeelanaya hadduu aabihii yahay aabihii baa yeelanaya hadduu walaal yahay hadduu ilmihiisi saas ayay markaa ku dhaxlayaan wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd qasimu lmaala maalka waxaad u qaybisaan bayna ahli lfaraa'id dadkii faraa'ida lahaa u qaybiya calaa kitaab illahi kitaabka ilaahay ugu qaybiya famaa tarakat famaa tarakat alfaraa'id wixii faraa'idu ay ka tagaan oo waxawey famaa tarakat alfaraa'id wixii faraa'idu ay ka tagaan ay famaa baqiya oo kale wey faliwlaa rajulin dakar ninka ugu awlaysan ayaa leh oo waxa weeye rag ah ugu sokeeya ayaa yeelanaya waa khulaasaynaynaa marka sida culummadu u khulaaseeyeen waxa weeye faraa-idan loo jeedo waa lix wey ayaynu marka khulaasaynaynaa insha allahu tabaaraka watacaala awalan waxaan ka bilaabaynaa faraa-ida sidii ilaahay wixii uu ka bilaabay culummadu waxay yidhahdeen marka ugu horreysa waa in laga bilaabo wixii ilaahay ka bilaabay oo la caddeeyo qadarta ay leeyihiin qolo walba marka siyada waxaa inay qofkii faraa-id inay jirto waxa faraa-id wax lagu siiyo iyo casabiya nasab waxa weye markaas uu tacsiib ku dhaxlo labadaa wey kow marka waxa waxay ihahdeen culummadu falfuruudu furuuda wax lagu dhaxlo almuqadara oo la jaangooyey fi kitaab illahi kitaabka ilaahay sittatu lixwa lix ayuu allah subxaanau watacaala sheegay qayb oo wax loo dhaxlo tan ugu horreysa waxa weeye annisfu bar inuu qof yeesho dad baa la yidhahdaa dadkaasi waxay leeyihiin nisfulmaal waynu arki doonaa inta qof yeelanayo labo in la yidhaahdo alrubuc qofkaa dadkaasi waxay leeyihiin afar meelood oo meel saddex in la yidhaahdo athumun waxa ay leeyihiin sideed meelood oo meel afar in la yidhaahdo athuluthan waxay leeyihiin saddex meelood maalkii marka loo qaybiya laba meelo shan in la yidhaahdo waxa ay leeyihiin athuluth saddex meelood markii loo qaybiya meel lix in la yidhaahdo sudus suduskuna waa lix meelood meel walikulli fardin marka farad kasta oo waxa weeye halkaan lagu sheegay lixda ah waxa uu leeyahay dad dhaxla oo waxa weeye markaas ama hal qof noqonaya ama ka badanaya aynu marka lixdaa sharaxno oo waxa way qaabkay u dhaxlayaan ko annisfu yaa dhaxla siyada nisfu yaa dhaxla maalka berki waxa dhaxlaa waxa weeye lilbinti ninkii hal gabar ka tegey walibinti libni ama gabadhii u awooga u ahaayo ninku u wiilkii uu ka tegey labadaa mid ka mida markii la helo wax kalena la waayo matalan tan hore waxa weeya nin baa dhintay hal gabar buu ka tegey maalkii bar bay leedahay tan dambena waxa weeye nin baa dhintay ilmo uu ka tegeyna lama hayo laakiin hal gabar oo wiilkiisii ka tegey baa joogta bint libni waa wiilkaagu gabadhi uu dhalay ayaa joogta nisfi bay leedahay wa in nazal hoos ba ha usii degeen saasaa loo soconaya waka daliishuna waxa weeye qowluhu tacaala wain kaanat waaxidatan falaha nisfu wataa waa gabadhii uu ninku dhalay nin baa dhintay gabadhiisii baa joogtay keliya uu dhalay waxay inantiisii marka waxay leedahay nisfulmaal ayay leedahay wa bint libnina waxa weeye waa bintun bay yidhahdeen culummadu oo waxa weye taasaa la raaciyey oo hadday ninkii dhinto gabadhu awoowo u yahay keliya ay joogto wiilkiisii dhalay gabadhii gabadhiisu dhashay ma aha gabadhii wiilkiisu dhalay hadday joogto oo nasligiisiiya markaa waxa weeye gabadhii bay la mid tahayo nisfulmaal bay leedahay marka dadka nisfi wax ku dhaxla waxa ugu horeeya gabadha keligeed laga tegay iyo taa kusoo egta waxa uu yidhi wahada atawr wahada atawriid bilijmaac marka culammada waa isku ijmaaceen arrinta noocaasa inay gabadhu saa u dhaxlayso bintulibnina saa u dhaxlayso bishardi shardigu waxa weeye an laa yakuna macahunna gayruhunna min alawlaad waa inaan wax wiila lahaynin oo haddii ninkan dhintay wiilkiisii joogo iyo gabar uu dhalay dee markaas lidakari mithlu xadil untayeyni wey oo wiilku waa dhaxal joojiyo mar haddii wiil joogo cid kale meeshii ma imaanayso marka waxa weeye isagii iyo gabdhihii walaalihiisa abaa dhaxlaya oo markaa saasay noqonaysaa wiilkii laba gabdhood buu udhigmaa taasaa lagu wadayaa marka waaya marka ko waxaynu marka ugu horeeya garanay nisfiga waxaa le gabar markii walaal la jirin ama gabar markii la waayo walaalna la waayo laakiin la helo ilmo awoowo loo yahay oo gabada wiil hadduu yahay waa ka duwanta wiil awoowo loo yahay xooli isagaa qaadanaya laakin gabar baa laga hadlaya taas ayaynu nisfigii horta ku garanay waa ko dadka nisfiga yeesha taa wey waxaa kaloo nisfiga wax ku dhaxla waa qeybta labaade waxa wax ku dhaxla isagana weli nisfigaan ku jirnaa nisfiga waxaa wax kaloo wax ku dhaxla azawj ninkabaa wax ku dhaxla sidoo kale waa goorma ninku wuxuu wax ku dhaxlaa waa markii naagta aynan wax caruura lahayn oo aynan caruur haysan dakar iyo waxa untaa kay doonaan ba ha noqdeen ninkii naag buu qabay naagtii baa dhimatay maal bay leedahay wax caruurana kamay tegin nisfu buu leeya ilahay baa yidhi walakum nisfu ma taraka aswaajukum in lam yakun lahuna walad waladkaa marka wiil keliya ma aha untaa iyo wiil iyo gabar waa isku mid wiil iyo gabarba waa isku mid waka marka waxay ku dhaxlayaa ninkii nisfibuu wax ku dhaxlayaa haddii naagtii ayna wax caruura lahayn halkaa marka labaan haysanaa nisfi wax ku dhaxlaya qofka saddexaad oo nisfi wax ku dhaxlaya waxa weeye fardulukti waxa weeye gabadhii walaashi fardulukti ashaqiiqa gabadhii la hooyo ahay shaqiiqa oo aabba iyo hooyo ay wada dhaleeno waxa weeye walaashiis nin baa dhintay walaashi keliya dhaxlaysa nisfi way qaadanaysaa laakiin waa inay hooyo aabbaba la tahay wain lam tuujad haddaan la helin faluktu liabin maca cadami iyadoo la waayo alfarci lwaari haddii ninkan dhintay wax dhaxlaya oo ilmaa uuna ka tegin walaalihii baa dhaxlaya gabar keliya marka hadday noqotay oo walaashiisa oo hooyo iyo aabbaba ay dhaleen waxay qaadanaysaa halkaas shaqiiqa waxay qaadanaysaa bar bay qaadanaysaa waa nisfigii qeybta saddexaad oo wax ku dhaxasha waka marka cadamu farci lwaaris in la helo maxaa u daliila ilaahay baa yidhi in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu uktun falahaa nisu ma tarak in imru'un halaka ay haddii nin uu dhinto oo waxa weeye u halaagsamo laysa lahu waladun wax caruurana uusan lahayn walahu uktun wax dhaxlaya waxa uu leeyahay gabar walaala oo min ummin bay dheheen wa abi ayay culammadeen wuxuu yeelasaa markaa falahaa nisfu ma tarag wax alla wuxuu ka tegay nisfi ay leedahay taana marka waa nooca waa waadix wahada fi walad alabawayn taasi waxa weeye aayaddaas waxay caddaynaysaa hooyo iyo aabba inay wada dhaleen tan kalena waa bilijmaac inay waxa weeye tii aabbe keliya dhalayna waxa weeye way la dhaxlaysaa waka haddaba marka waxaynu helay oo inoo soo baxday saddex qof oo nis wax ku dhaxlaa kow marka ugu horeeyaa gabadhii keligeed laga dhintay oo waxa weeye ninkii gabar keliya ka tegey ama gabadha awowga ka tegey zawjkii ninkii naagtiisii dhimatay oo wax carruura lahayn gaba ninkii dhintay oo gabar walaashiisa keliya dhaxlayso saddexdaa nisfiba wax ku dhaxlaa oo qof walba maalkii bar buu qaadanaya boqol kiiba konton qeybta labaad waxa weeye halkaa marka nisfigii waa ka baxnay qeybta labaad waxa weeye arrubuc dadka wax ku dhaxla afar meelood oo meel maalkii qaadanaya boqol kiiba shan iyo labaatan arrubuc wa yakunu lizawji ninkii ayaa wax ku dhaxlaya maca wujuudi alfarci alwaarif haddii la helo naagtii ilmo ay ka dhimatay oo dhaxlaya ama ilmahaasi ha noqdeen waxa weye dee wiilal iyo gabdha kay doonaan ha noqdeene liqowlihi tacaala fain fain kaana lahuna waladun waa aayaddii hore dhamaystirkeedii falakum rubucu mima tarakna min bacdi wasiya marka ugu horreeya maalka wasiyadaa laga bixinayaa kabacdaa dhaxalku imaanaya marka markii hore waxaynu nidhi ninkuu nisbigu wax ku dhaxlaa waa markii ayna naagtu carruur lahayn hadday carruur leedahay wuxuu dhaxlayaa rubuc wa ayuu dhaxlayaa wiilal iyo gabdho kay doonaanba ha noqdeene rubuc buu dhaxlayaa oo binafsi l aaya bay ku caddahay waa rubaca dadka ugu horreeya sidoo kale rubaca waxaa wax ku dhaxla azawja naagtaa wax ku dhaxasha ninkeedii dhintay fa aktar ama hal mid ha noqoto ama ha ka bateen ninkii afar naagood hadduu qabay iyo hal naag hadduu ka dhintayba waxay noqonaysaa rubuc inay qaataan maadiisa boqol kiiba shan iyo labaatan waa goorma waa maca cadami wujuudi alfarci alwaarif waa markii wax awlaada oo dhaxlaya ayna jirin ilaahay baa yidhi aayadahaas fi suurati annisaa walahuna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad haddiidan wax carruura lahayn waxay leeyihiin rubuc hadda way marka inoo imaan doontaa thumunka bay ku imaanaysaa waa soo socotaa thumunkuna waxay ku dhaxlaysaa naagtu markay ilmo ninku ka dhinto marka kow rubicii waxaynu haysanaa rubicii waxa wax ku dhaxlay ninkii markii naagtiisii carruur ay leedahay waxaa kaloo wax ku dhaxlay naagtii markii ninkii unan carruur lahayn oo bilcagsi wey waka athumun aan u imaano waa midda saddexaad oo wafuuda labadaanba aayadday ku cadday athumun waa sideed meelood meel lizawja wax ku dhaxasha fa akthar ama ka badanba ninkii hadduu halnaa ka dhintay ama ka badan thumun bay wax ku dhaxlaan maca wujuudi alfarci alwaaris markii ay joogaan weeye ilmo dhaxlaya oo ninkii carruur iyo xaasas buu ka dhintay xaasaskii waxay qaadanayaan thumun hal mid hadday ahaydna thumun haddii ay ka badnaayeenna thumun in ilmihiina xoli kale dhaxlayaan markaa ilaahay baa yidhi aayadda fa in kaana lakum waladun ilme haddaad leedihiin gabar iyo wiil ku doona ha noqdo falahuna athumunu mima taraktum waxa ay ku dhaxlaysaa naagtii wax wixii aa ka tagteen thumun bay ku dhaxlaysaa waka taana halkaa waxaa inooga baxday thumunkii waxaa yeelata qofkii dumarka ahaa ayaa yeelatay waa markii ninkeedii uu carruur joogaan dhaxlaya waay waxaa inoo soo haray afar marka afar waxa weeye athuluthan laba meelood oo meel bay wax ku dhaxlayaan waa lilbintayni waa laba gabdhood ninkii haddii uu ka tegay oo uu dhalay ama laba gabdhood oo uu awoowo u yaho wiilkiisii dhalay inuu ka tegay laakiin bishardi wax ta'siibiya oo la dhexlay in la waayo intaa keliya inay ku dhaxlayaan daliilkuna waxa weeye loo daliishanayo arrintaa loo daliishanayo oo waxa weeye ay ku caddaatay ha culamadu waxay u daliishadeen xadiid ayay u daliishadeen xadiidkii waxaa nabiga u timid baa la yidhi imra'atu sacad ibn rabiic ayaa u timid oo ninkaa waxaa lagu dilay uxud ayaa lagu dilay laba gabdhoodna wuu ka tegey ha markaasu waxa weeye adeerkiisa xoolihii o dhan iska kaxaystay kaase nabiga u timid oo u sheegtay markaasuu nebigu waxa uu ku yidhi ilaahay baa idin kala xukminaya aayaatlmawaariis baa soo degay markaasuu u yeeray oo wuxuu yidhi markaa waxaad siisaa acdi si labada gabdhood bintay sacad waxaad siisaa athuluthain boqo labadiiba saddex meelood tamaalka uqaybisid laba meelood si waaya wa acdi ummuhumaa hooyadoodna waxaad siisaa athulun leanna hadda waa nagii soo niro hooyadu thulun bay dhaxlaysaa haddii ilma jiraan wamaa baqiya wixii soo hara fa huwa laka adiga ale leanna tacsiib buu ku dhaxlayaa casabiya ayuu ku dhaxlayaa isaga ugu sokeeya faliowlaa rajulin weeye famaa baqiyat ilfaraadid faliowlaa rajuli faliowlaa rajulin dakar ayuu ku dhaxlayaa marka rawahu abu daawud oo saxaxu tirmidiy ayaa saxiixinaya halkaa marka waxaa inoo caddaatay oo xadiidku cadeeyey thulutheenka waxaa wax ku dhaxla laba gabdhood markay noqdaan ayay wax ku dhaxlaan waka sidoo kale thuluthain bay qaadanayaan qiyaas iyadoo laga qiyaasanayo waxa weeye cala alukhtayni leanna ilaahay waxa uu yidhi fain kaanata thnatayni falahuma thuluthaani mima tarak hadday walaalihii labadii gabdhood oo walaalaha ahaa walaalkood dhintay cid kalena aan dhexlayn ilaahay wuxuu yidhi waxay qaadanayaan saddex meel laba meelood he labadan gabdhood oo la dhalayna waa min baabi awlaa iyaguna way qaadanayaan xadiidkuna waa caddeeyey calaa kulli xaal labadii gabdhood oo la dhalay saasay ugu dhaxlayaan waay sidoo kale fathuluthaan waxaa wax ku dhaxlaa labadii gabdhood oo awowga loo aha ayaa awlaa ka siia iyaguna oo wiilkii dhalay sidoo kale fathuluthaani ha wa ama athalaat haddii ay ka bataan oo min albanaati saddex gabdhood oo walaala ah ama waxa weeye saddex gabdhood oo awoow u yahay falahunna thuluthaani iyaguna waxay leeyihiin thuluthaan bay leeyihin binafsi alaaya leanna ilaahay baa yidhi fa in kunna nisaa'an fawqa thnatayni laba hadday ka bataan falahunna thuluthaa ma tarak ha saddex meelood baa loo qaybinayaa markaasay saa u yeelanaya thuluthaani ma tarak ayay yeelanaya waayo sidoo kale wathuluthaani waa fardu lukhtayni labadii walaalaha ahaabaa iyagana qaadanaya ashaqiiqatayni oo aayaddii ahayd in imru'un halaka ayaa waxay maartaayo fain kaanat athnatayni falahuma thuluthaani mima taraka buu yidhi ilaahay marka labadii walaalaha ahaa laba gabdhood saasay uqaadanayaan iyaguna waana ijmaac alculamaa inay waxa weeye arrintaasi ay waxa weeye saa u qaadanayaan oo fardigaa kusoo aroorayo waay midda shanaad waxa weeye oo ugu dambaysa oo haatan shanaad mid baa ka dambayse waa athuluth saddex meeloodoo meel qof wax ku dhaxlaya thuluthku marka isagana waxa wax ku dhaxla waa fardu lummi hooyaa wax ku dhaxasha maca cadami alfarci lwaari markii ilmo dhaxlaya ninkii una jirin wiil baa dhintay iyo gabarkay danaa noqdeene aabbe iyo hooyobaa dhaxlaya cid kala dhaxli mayso walaala ma jiraan aabbe iyo hooyaa dhaxlaya faliummihi thuluth buu yidhi ha waka oo ilaahay waxau yidhi fain lam yakun lahu waladun wawarifahu abawaahu faliummihi thuluth haddii qofkii uunan ilme ka tegin hooyadii iyo aabihii dhaxlayaan hooyadii waxay leedahay thuluth intii kalena aabbaha yeelanaya waa goorma waa markii aan walaalana la dhaxlaynin hadday walaala la dhaxlayaan sudus bay habarta u degaysaa hooyadu oo waxay imaanaysaa qeybta dambe marka shardigu waxa weeye waa in aan walaala jirin oo waxa weeye walaala la dhaxlaynin ee labada aabbe keliya ay dhaxlayaan taas ayuu markaa ku imaanaya sidoo kale fardigu waa lil waxa weeye sidoo kale wa huwa ay fardu alukhuwa alikhwatu liummin walaalihii waxa weeye hooyada xaggooda ka ahaaday oo laba iyo wixii ka badan ayaa iyaguna wax ku dhaxla oo ilaahay baa yidhi waxa weeye ayadda quraanka wain kaana rajulun yuuratu kalaalatan kalaala waxa weye qofka aan waxba ka tegin aw imra'atun lahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma asudus sudus ayuu waxa weye mid walba wax ku dhaxlaya kabacdi ilahi waxau yihi fain kaanuu aktara min dalika fahum shurakaau fi thuluth marka thulkiiba waa ku qaybsanaya marka waay waxa sidoo kale waxayna ajmaca alculamaa alaa ana almuraad alakh wاlukt waxa weeye walad lummi ayaa laga wadaa oo qiraa'a waxay odhanaysaa waxa weeye min ummin ku daraysa qira'ada cabdullahi bn mascuudi ayay ku daray sidoo kale sudus sudus baa inoogu dambeeya waa tan lixaad sudus yaa wax ku dhaxla waa fardu lummi maca wujuudi lwaris waxa weeye waratha maca wujuudi alwaratha markay warathadii wax ku dhaxlayaan min alawlaadi awlaadii ay wax dhaxlayaan oo wujuudi ljamci waxa weeye ama rag badan oo min alukhuwa walaala ah oo aabihii la dhaxlaya laba mar bay suduskii qaadanaysaa hooyadii haddii waxa weeye ninkaani uu ilmo ka tegey oo waxa weeye ilmihiisii dhaxlayaan iyo waxa weye xaaskiisii iyo ilmihiisii ay dhaxlayaan hooyadii waxay leedahay sudus haddii uunan ilmo ka tegin laakiin aabbihii joogo iyo hooyadii iyo walaalo markaasna hooyadii sudus bay yeelanaysaa haddaan walaalo jooginna thuluth bay yeelan lahayd taas ayaa marka isagana ay ku dhaxlaan oo waxa weye ku imaanaysa sidoo kale culimadu waxay yidhahdeen ayeeyaduna waa la mido oo aayaddaa loo deliishaday horta aynu deliisha sheegno wali abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu waladun ayuu yidhi ilaahay kabacdina ilaahay waxau yidhi fain kaanuu ikhwatan hadday walaala jiraan faliummihi sudus waka marka labadaa jeerba hooyadu sudus bay qaadanaysaa waxa weye waa markii ilmihiisii qofka dhaxlayaan hooyada dhaxalkeedu mar walba waa taagan yahay sudus bay leedahay haddii aynan walaa ilma jirin laakiin hooyadii iyo aabbihi ay dhaxlayaan laakiin walaala joogaan ninkii rag la dhashay baa joo walaalaha jooga la dhashay rag iyo dumarba marka waxa weydana waxay qaadanayaan hooyada waxay qaadanaysaa sudus lix meelood oo meel lix baa la siinaya sudus bay yeelanaysaa ayeeyaduna waa saas oo kale oo haddii aan hooyo joogin ayeeyadaa meesha soo gasha leanna ayeeyada waxaa riixda oo meesha ka saadha hooyada haddii marka ayeeya aana joogin haddaan hooyo joogin ayeeyadaa soo gelaysa meesha ayeeyadii ayaa soo gelaysa ee xagga hooyo ka timid oo waxa weeye soo riixaysa ila awal hooyadaa riixi lahayd oo meesha ka saari lahayd marka waa la isriixaa oo waxa weeye qofba qofku ka sokeeyo buu durkinay haddaba intaa markii faraa'idda a laga saaro ayaa waxaa imaanaysa tacsiib oo waxa weye markaa ciddii ugu sokaysa qofka ayaa qaybsanaya wixii soo haray oo waxa weeye casabiya ku dhaxlay amaa qofkii haddii mathalan sida caadigaa ninkii waa dhintay wiilal buu ka tegey gabdhuu ka tegey xaaskiibaa jooga hooyaa joogta aabbaa jooga qof walba waxa weeye aabbihii iyo hooyadii iyo xaaskii faraa'idood baa la siinayaa wixii soo harayna wiilashii gabdhihii waxay noqonaysaa falidakari mithlu xaddi luntayeyn taas ayay markaa ku gebagaboobaysa wallahu aclam waxaana weeye kutub badan baa laga qoray oo waxa weye aad iyo aad u faahfaahaysa sheekh cuthaymiin risaalo fiican buu ka leeyahay culamadana kutub badan bay ka qoreen mudawalaad iyo kuwa yaryarba leh oo baabkooda lagu sharxo laakiin hadda waa khulaaso maadaama ay waxa weye baabkan soo dhex gashay alxadiid araabic wa tiscuuna bacda almiatain laba boqol iyo waxa weeye sagaashan iyo afar wuxuu yidhi can usamata ibn zayd radi allahu canhuma qaala waxau yidhi qultu waxaan ku yidhi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow atanzilu ma degaysaa hadan biri fii daarika bimaka gurigaagii maka ma degaysaa biri oo macnaha nebigu watuu marka hore hijrooday kabacdi marka fatxi makay ahayd mise xajatulwadaac ayuu marka waxau leeyahay fatxi maka ayay ahayd fatxi makay ahayd bay rahay culamadu ayuu waxa uu yihi usama rasuulka ilaahayo biri haddii aad waxa weeye gurigaagii ma degaysa qaala markaasuu waxau yidhi maadaama dee maka haddaan cidina kaa celinayn oo furatay ma degaysaa gurigaagii qaala waxau yidhi wahal taraka lanaa caqiilun min da min min ha min ribaac oo amase waxa weeye duur ribaacu dhaxda waa dhulka iyo guryaha iyo duurka iyo miyuuba wax degaana iyo wax guryaba looga tegayba oo waxa weye wixiiba isagaa gatay caqiil waa caqiil ibna abi aalib waa nabigeyna adeerki abu aalib baa dhalay marka waxa uu leeyahay waxay sameeyeen qurayshtu mar alla markii ay hijroodeen saxaabadii qof walba oo hijrooday qofkii ugu sokeeyaa maalkiisii qaatay iyo guryihiisii isla xaraashtay oo gatay marka nabigu wuxuu yidhi wahal taraka lanaa caqiilun leanno cali bna abi aalib iyo nebigaiyo waa hijroodeen caqiil waa meeshii ku haray caqiil marka noogamaba tegin guryo iyo dhul iyo wax uu nooga tegayba ma jirto uma qaala nabigu waxa uu yidhi markaa laa yariu laa yariu almuslimu alkaafir xoolihii marka uu caqiil de wuxuu qaatay waxa weye qofka qaacidadaanu nabigu dhiiba laa yarisu ma dhaxlaayo almuslimu mid muslima alkaafir mid gaala ma dhaxlaayo wala alkaafiru almuslim mid gaalana mid muslima ma dhaxlaayo manaa isma dhaxlayaan muslim iyo gaal isma dhaxlayaan marka waka marka wuxuuna ula jeedaa nabiga qawlka min ribaac waxaa loo jeedaa macnaha bikasri lba bacda la hoos dhigo waxaa la yidhahdaa asalkiisa waa maa maxalaadka waaweyn oo dhulka iyo waxa aliqaama maxalaat aliqaama meelaha la degan yahay ayaa la yidhahdaa halkan laakin waxaa loo jeedaa guryo ayaa loo jeeda macnaha guryaba loogama tegine oo guriyegi iyo waxayagi iyo dhanba isagaaba gatay ama baaba'saday maxaa guri degaaba makaba guri kumariyey marka waxaan ka faaidayna xadiidkan jawaazu beyci buyuuti maka marka ugu horeysa qofka guryaha maka qofkii iskale waa gadi karaa de isagaa le oo ma aha waxyaalihii muxaramkaa laba waxaan ka faa'idaynaa ana almuslim laa yarisu lkaafir wa bilcaks sidoo kalena gaal iyo muslim isagoo dhaxlaanba waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ana alislaam huwa aqwa alrawaabit walaalnimo iyo qaraabanimo iyo waxa mataba islaamnimada ayaa ugu weyn marna haddii qofka diin ku kala tagteen wax walba waa ku kala tagteen waka alxadiid alkhamis watiscuun bacda almiyatayn waxau yihi waa laba boqol sagaashan iyo shan can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana ana nabiya sal slam qaala nabigu waxa uu ana nabiya sal slam nahaa nebigu waxau nahiyey marka xadiidkan hadda usaama wuxuu caddaynayey inaan gaal iyo isaan laisku dhaxli karin kana wuxuu caddaynayaa in waxa weeye walaha aan la iibin karin oo waluhu mar haddii wela meeshii soo gala dhaxal baa yimid lama iibin karo marka waxau yihi cabdullahi ibn cumar ana nabiya sala lla ly slam nahaa waxau nahiyey can bayci in la iibiyo can bayci lwalaa welihii in la iibiyo wahibatii iyo in la hibeeyo qof la siiyo midna waa la diiday masalan caaisha radiallahu canha bariira watay xoraysay waxay yeelatay markaa walaa ka dhexeeya walaha marka ka dhexeeya way isdhaxlayaan sidaa daraaddeed marka ma odran kadho qof kale adaanku siiyey ee adigu qaado walaheedii gabadhan ma odran kadho ama waa kaa iibiyo ma odran kadho waa mamnuuc weeye leanno nasabniba meeshay noqotayo labadan qof dhaxal iyo wax walbaa ka dhexeeya marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa taxriimu inayna banaanayn oo xaaraam tahay bayculwalaa inaan la iibin karin oo ayna banaanayn aynu ka qaadanaynaa oo waxa weeye binas alxadiid ay ku caddahay leanna waa calaaqo labada qof ka dhexaysa alxadiid asaadis wa tiscuun bacda almi'atayn xadiidka laba boqol iyo sagaashan iyo lix waa xadiidka kitaabu lbuyuuc ugu dambeeya can caaishata radi allahu canha qaalat caaisha waxay tiri kaana fii bariira gabadhi aynu soo marnay oo caaisha xoraysay oo bariire ahayd waxaa ku sugnaado kusoo macnaha ku sugnaaday sunan macnaha xukumka axkaam baa ka ratibantay oo saddex arrimood oo ay dadka gaar kala ahayd ayaa iyada kusoo degay kaana fii bariira halaatha sunan saddex sunan ayaa ku sugnaaday oo kabacdi dee sunan noqotay waxa weeye lagu dhaqmayo kow khuyirat waxaa la kala dooransiiyey calaa zawjihaa ninkeedii ayaa la kala dooransiiyey xiina cataqat markii ay xorowday ha markay xorowday nin baa qabay addoona oo waxa muqeeta la ohan jiray marka aad buu u jeclaa ilaa waxa weeye intuu nebiga u yimaado markay diiday ay tiri uu ohan jiray waxa weeye ay iga shafaacaqa markaa waxa weeye ay diiday oo tiri ma raba ninkaas rasuulka ilaahay haddaad i amraysid ha laakiin haddaad erge keliya tahay ma rabo marka khuyirat waa la kala dooransiiyey calaa zawjiha waa soo marnay hiina cataqa macnaha naagtu hadday addoon tahay ninkuna addoon yahay laba addoon isqabaan hadday naagti xorowdo hal mar hadday wada xoroobaan guurkii baaqi ba noqonay lakin hadday waxa weeye oy xorowdo naagti ninkiina addoon yahay waxa weeye waa ka sarraysaa oo waxa isku kuf ma aha iyadu waa xorowday waxa weye iyadaa xora hadday tiraahdo ma raboona ha iska tagana waa iska tegayaa hadday tiraahdo waa iskala joogayaana waa la joogi kartaa waa xukumka koowaad marka sidoo kale wa uhdiya lahaa laxmun gabar miskiinay ahayd hilib baa loo soo hadiyeeyey wa uhdiya lahaa laxmun hilib ayaa loo soo hadiyeeyey guriga nabiga joogi jiray oo dee caaisha la joogi jiray fa dakala ala ha laxm laxmi baa loo soo hadiyeeyey hilibkii oo marka karsamaya ayaa nebigu yimid oo caaishaya karinayaan fa dakala calaya bay tiri rasuulu llahi sal rasuulka ilahi baa iisoo galay waalburmatu dherigiina hilibka lagu karinayey cala annaari dabka uu saaran yahay fa dacaa bidacaamin cunto iyo wax ii keenuu yidhi fa utiya waxaa loo keenay bikhubzin khubus ayaa loo keenay khubusku waa rootiga wax la mid a baa loo keenay wa udum iyo iidaan min udumi lbeyti waxyaalihii guriga lagu iidaaban jiray khal iyo waxyaalaha la marmarsado rootiga khubuska iyo waxaa saliid iyo baa loo keena fa qaala waxa uu yidhi markaa alam ara miyaanan arkaynin alburmata dherigii oo waxa weeye cala naari dabka saaran fiiha laxmun hilib ku jiro wuu soo agmaray moogti maxaa jira buu yidhi oo rootiga iyo waa maxay hilib baan baarkaya la karinaye oo qada karsamayse fa qaala waxay idhahdeen nacam bela ha bela ya rasuul allah ha hilib baa karsamaya dalika laxmun hilib weeye tusaddiqa lagu sadaqaystay bihi hilibkaa calaa bariira gabadha miskiintaa bariira fa karihnaa waxaan nacnay markaa nudcimuka inaan kuu quudino minhu liannahu sadaqada nebiga xaaraan bay ka ahayd fa qaala waxa uu yidhi markaa nebigu oo sunnahaanu jidee huwa calayhaa sadaqa iyada sadaquu ku yahay maadaama marka ay gurigii iyadu joogtoo naga mid tahay wa huwa lanaa minhaa hadiya hadday iyadu marka wax naga siiso annaga hadiyuu noo yahay sadaqa nooma aha wa ka marka halkaas ayayna sunnaha labaadna ku caddaatay wa qaala sidoo kale nabiga wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam awal baynu soo marnay sane inama alwalaau liman actaq welihu waxaa iskale waa qofkii xoreeya oo macalshaahidka hadda baabka loo keenay xadiidka saddexdan arrimood marka uu bariiro kusoo degay tan ugu horraysa waxay caddaynaysaa xukumka ah oo aynu ka qaadanaynaa haddii naagtii ay xorowdo addoonna ahayd nin addoonana qabay inay xor tahay oo iyadu markaa haddii ay doontana la joogayso haddii kalena ay banaankeeda ka marayso waxba fur iyo la odhan mayo waxa weye iska furmaysa midda labaad waxaynu ka qaadanaynaa haddii wax lagu sadaqaysto qof oo markaas uu qof kala sii siiyo inaynan qofka kala sadaqo ku ahayn ee uu hadiyad iyo u siin karo maadaama uu miskiin yahay qof miskiina wax la siiyo cid kale wuu sii siin karaa hadduu doono waxba waa ka siin karaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay waxa weeye weligu inuu yahay qofka xoreeya inuu walaha yahay ee aan la bixin karin oo waxa weye la hibayn karin lana iibin karin halkaa marka waxaa ku eg kitaabkii kitaabulbuyuuc oo kitaabkii toddobaad ahaa waxaana ku xigi doona kitaabu nnikaax oo kitaabka sideedaada wallahu aclam wabillahi tawfiiq